asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheeda ama daawadayaasheeda inta badan hawada nagala socdo barnaamijkani wuxuu si tooseeda kaymanaya golaha inta badan lagu falanqeeyo siyaasadda soomaalida ee loo yaqaano madasha lixdan waxaan runtii jecelahay inaan u mahad celiyo dhammaan madaxda iyo mas-uuliyiinta madasha gaar ahaan asad oo inta badan wakhtiga qaaliga nala qaybsada sidoo kale waxaan jecelahay inaan dhegaystayaasheeda aan ugu mahadnaqo iyaday tahay maalin jimcaha alaaba sida aad la socotaan siyaasadda soomaalida ayaa ah mid inta badan isbedbedel badan iyadoo inta badan aad maqashaan maamulo goboleedyo cusub oo soo korreeya marka laga reebo maamuladii hore u jiray ee caanka ahaa si kastaba ahaatee gabadha la yidhaahdo nadiifo cali faarax oo loo yaqaano nadiifo qaran waxay hore u ahaan jirtay gudoomiyii haweenka waxay hadda tahay guddoomiyihii haweenka qaranka soomaaliyeed ee xaruntooda ahayd magaalada london ama dalka ingiriiska ayay muddaa ku noolayd xaliimo ayaa lagu xusuust nadiifo ayaa inta badan lagu xusuustaa inay ahayd qof inta badan dadka soomaalida ee danahooda siyaasadeed iyo kuwa gaarkaaba iyo dadka caawinta u baahanba ay kala shaqayso muddooyinkii ay haysay xilkaasi guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed haddaba nadiifo qaran ayaa waxaa loo doortay guddoomiyaha maamulka banaadirland oo dhowaan loo magacaabay inay noqoto guddoomiyaha baarlamaanka waana markii ugu horreysay taariikhda soomaalida ay jirto maamul intuu doono hal ekaadee loo magacaabo gabar inay baarlamaanka ay gacanta ku qabato nadiifo ayaa hore waxay usoo ahayd sidaan ii sheegayba weliba xilkiina ay haysaa tagada guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed oo xaruntiisu tahay london sabka telefonka ayay inoogu jirtaa iyadoo haatan joogto gurigeeda iyo magaalada london ayaan leeyahay kusoo dhawow madasha dhexdan nadiifo bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wariyaheena qaaliga ah mudane cabdi aar iyo madasheena qaaliga ah madasha lixdanka maasha allah aada iyo aad ayaan u wada salaamayaa dhammaantood iyo si gaar ah guddoomiye asad naasuudi aad baan idin salaamayaa walaalkeedna aad baan kuu salaamayaa aad baad umahadsan tahay waxagaag waxaan bilaabanaynaa inagoo waktigeena qaaligaa ka faaidaysanayna guddoomiye barnaamijkeena inu gudagelayno waxaad marka hore guud ahaan sawir naga siisaa ama aad fiirad kooban naga siisaa iyadoo weliba jecelahay mustaqbalka dambe dhegeystayaasha inaan khadka telefonka u furo qaabka iyo maamulkan cusub ee banaadirland qaabka loo dhisay goorta lagu dhawaaqay madaxweynaha dhowaan waan maqlaynay waxaa la dhisay la magacaabay sideed iyo labaatankii june bishii lasoo dhaafay bal sawirahaan naga sii gudo maadaama ad tahay guddoomiya baarlamaanka aada iyo aad ayaad umahadsan tahay walaalkeen wariye cabdi aar anoo salaamaya mar kale madasha lixdanka walaal maamulkan banaadirland waa maamul soo jiray dhowr sano hase ahaatee mar walbaba aan sugaynay bal dalku inuu isbedel ka yimaado oo dalku uun kusoo laabto dalkii nabadda ahaa ee cadaalada ku salaysnayd hase ahaatee markii ugu dambeysay aan sameynay shirarkii aan qabanaynay ee dalka gudihiisa ka dhacayay iyo marna dibadiisa ka dhacayay markii ugu dambeysay aan garanay oo shacabkii haweenkii dhalinyaradii cuqaashii odayaal dhaqameedkii ogaasyadii dhammaantood ay garteen in ay ku dhawaaqdaan maamulkoodan banaadirland oo ay ku kaliftay markii ay arkeen cadaalad darrada ka jirta dalka hooyo ay noqotay in maamulkan banaadirland uu la jaan qaado maamulada dalka ka jira maadaama dalku uu noqday dal federaal ah isteediye ah wadankuna uu ku saleysmay dowlad dhexe iyo federaalismka goboleysiga ahaa hase ahaatee micnaheedu uu yahay in deegaan walba iyo tuulo walba dadka iska lahaa in ay dhistaan dowladda dhexena loo fududeeyo in deegaankaas dadka degan dhan walbaba in ay ka helaan caawinaad ayaguna ay gurigooda xaaqdaan ay is abaabulaan taa ayaa kaliftay in maamulkan banaadirland oo ah maamul nabadeed aan cidna ku xadgudbaynin isbahaysina la leh maamul goboleedyada dalka ka jira si ay u wada shaqeeyaan ay u wada noqdaan maamullo federaalism ah sida dalkeena uu qaatay oo federaalka ah aan u wada noqono ummad soomaaliyeed oo wada is isgarab isgarbaysanaysa haddana wax wada qabsanaysa dowladana laga fududeeyo xilkii cuslaa ilaan dawladda ma wada gaarto dalkii hooye waad ogtihiin wadanka marka taa ayaa kaliftay annagoo dowladeynana soo dhaweyneyna ayaduna ayna soo dhaweyneyso maamulkan banaadirland in aan ku dhawaaqano sideed iyo labaatanka juun hase ahaatee mudduu soo socday laakiin aan markaan tirsanayno maqaanka caasimadda iyo waxyaabo fara badan oo ku salaysan in cadaalad darre ay ka jirto baahsan gobolka banaadir waa usoo laabanaynaa nadiif waa usoo laabanaynaa cadaalad darrada baahsan ee dalka o dhan bay ka jirtaa laakiin si gaaraynu ugu soo laabanaynaa waxaan rabaa inaad dadka soomaalida inta badan madasha ku jira iyo dadka kale ee soomaaliyeedba horey ay u maqleen magacan banaadir land iyo maamulka cusub oo la dhisay horena waxa u jiri jiray maamul la odhan jiray banaadir state bal markaa labadaas war kala qeex sidee bay isu qabsanaysaa maamulka hore ma labadii maamul baa isu tegey mise dadkii deegaanka ku jira labada maamul ma mid baa meesha ka baxaya mise sideeba sawirkaas siduu noqonaya walaal maamulkan banaadirland horta waa maamul gooni u taagan maamulka banaadir statena waa maamul kale isma lahan maadaama caasimada dalka hooyo ama gobolka banaadir ay origini lahaayeen oo loo kala qaybiyey laba beel ee wada degta labadii beel ee loo wada qaybiyey iyo qeybta kaleente ee banaadiriga ee degta dhan kamid a gobolka banaadir ayaa waxaa qeybtan cadaalada maanta ku salaysan in ay xaqooda helaan oo maamulkan banaadirland la baxay waa maamulkii dadka original loo kala qaybiyey gobolka banaadir oo labadii qeyb oo talyaaniga u kala dhigay jidka generaal daa-uud u kala baray qeybna ilaa iyo dhankaas iyo ah waqooyiga qeybna ay tahay dhankan koonfurta marka labada qeyb waa laba maamul oo talyaaniga oo u kala qeexay hadi anugu afka rabin inaan ku kala sheego labada beelood labadaa beelood beesha oo dhulkeeda ka bilowdo jidka generaal daa-uud ilaa meesha ay isaga darsamaan caro cad iyo caro madow ama haddii aan kuusoo qeexo laga soo bilaabo wardiigley ilaa lagu geynaya siinka dheer beesha dhankaas loo gooyey ayaan anagu nahay oo la baxday banaadirland horena uu talyaanigu noogu kala baray annaga iyo walaalaheena kale dhankaas qeybtaas marka laakiin nadiifo xilligaa uu talyaanigu kala barayay waxay ahayd in la kala garto labada qabaa'il ee waaweyn ee meesha wada degaa inuu qolina galbeedka degato qolina waxay ahayd in lagu kala garto soo ma ahayn calaamadaha dhulkaa kala leedihin calaamadaha dhulka lagu kala garanaya labada beelood ee waaweyn ayaa maanta wadanka wuxuu qaatay federaalism iyo nin walba xaafadiisa inuu nadiifsado maadaama maqaanka caasimadii laysku afgaran waayey oo cadaalad darro baahsan ee naga soo gaartay beesheenaan ku abtirsata banaadirland ayaa nagu kaliftay inaan maamulka aan lasoo xishoonaynay oon isdhehaynay bal waxaa imaan doona cadaaladii waxbaa la heli doonaa dhibaatooyin fara badan aan la aamusnayn oon la cabuursanayn ayaa maanta kaliftay in aan maamulkeena banaadirland aan banaanka soo dhigno maadaama wadanku u noqday federaalism iyo qof walbaba inay xaafadeeda dhisato maqaanka caasimadana dadka original iskale ay yihiin labadaas beelood ee loo kala qaybiyey wa wa aada umadsantay guddoomiye sida aad la socotaan waraysigani waxa uu ka imanayaa madasha lixdan waxaanan ku wareysanaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka banaadirland marwo nadiifo cali faarax oo loo yaqaano nadiifo qaran oon filaya dadka intiisa badan inay magaceeda hore u maqleen iyadoo doodo fara badan telefishinada ka bixinaysay nadiifo weli waxaynu ku dhex jirnaa maqaamkan muqdisho labadiina maamul ee banaadir state iyo banaadirland labaduba waxay doonayaan inay maamulka guud ee maqaamka caasimada soomaaliya gacanta ku qabtaan soo maaha
walaal maqaanka caasimada dadka origin iskale waa labada beel ee loo kala jaray iyo walaalaheena kale ee banaadiriga ah marka waxay ku cadaynaysaa beesha banaadiriga ah iyo labada beel ee kale ee loo kala qaybiyey jidka generaal daa-uud uu kala maro labadooda xaafadood oo ukala mara u kala barayo labada qeyb in ay wada wadaagaan maqaanka caasimada maqaanka caasimada maadaama hadda aan loo jeedin anaguna aan cadaalad darro aan tarsanayno oon rabno inaan muuqano maamulkan banaadirland taa ayaa nagu kaliftay maamulkeena inaan muujino soomaali weynna ay aragto annagoona cidna ku xadgudbaynin cidna aan micnihii dhehaynin caburinaynin in aan xaqayni rabno cadaaladna aan rabno nabadna aan rabno maadaama dalkii oo dhan uu federaal qaatay oo qof walba la yidhi xaafadiisa hanab ha nabadaysto oo ha nadiifsado annagana waxaan u istaagnay in aan xaafadayni banaadirland oo beeshaynu lahayd inaan nabadaysano oo waxbarashadii caafimaadkii dib u dhiskii arrimaha bulshadii waxyaabo fara badan inaan qabano ayaan u istaagnay oo hadda naga baaba'san nadiifo guddoomiye adoo raalliya sidaynu la soconno sida aad adigu hadda carabka ku dhufatay ama aad hadalkaaga udhigtayba labada beelood iyo banaadiriga ee dadka deegaanka muqdisho ahaan ama caasim caasimada iskale sidaynu ognahay dowladda federaalku marti waxay u tahay dadka beelaha meelaha dega ama gobolka banaadir iskale waa maxaa dhacay xiriir intee leeg oo wanaagsan ama xiriir xun oo intee leeg baa idinkii dowladda federaalka iska dhexeeya mar haddaan marba maqaam dawladda idiin samayn oo idid ka hadleen oo african union ka hadleen oo wax idinka hadleen oo idinku iska dhawaaqanaysaan sidee baa meesha u noqonaysaa caasimada soomaaliya ka dhexaysa mar haddaan xiriir ba iska dhexayn idinka iyo dowladda federaalka
dowladda federaalka ah horta xiriir wuu ka dhexeeyaa sababto waxay tahay saddexda macnaha labada beelood ee wada dega gobolka banaadir ee origin iska lehe loo kala qaybiyey iyo banaadirigaba mid walba xildhibaanadiisa ayaa dowladda federaalka ku jira hase ahaatee xildhibaan walba wuxuu matelayaa guuxa shacabka uu matelo annaga xildhibaanadana matela waa xildhibaanada guuxa shacabka aysan caburi karin shacabka banaadirland shacabka banaadirland maadaama ay dhiban yihiin waa in aan adduunka usoo bandhigno united nationkii midowda yurub midowda africa igad walaalaha carabta soomaali weyn maamul goboleedyada jira in anaguna aan rabno xaqa ay maamulada kale ay helayaan inaan helno maadaama caasimadii ay leedahay origini soomaali weyna horta caasimada dhisatay oo qof walba maal gashtay hase ahaatee dad baa gogosha dhagayo original loogu yimi dadkeena original loogu yimi haddaan cabursannahay oo dhibannahay waa in marka aan ismuujino markaan ismuujino halay ogaado halaygu ixtiraamo soomaali weynna waa walaalahay oo kama aan maarmi laakiin waxaan rabaa bal horta aniga in lay ogaado bal
in marti lagu yahay adiga ya hadalkaa waxaad unagaysaa in adiga marti lagu yahay magaalada muqdisho soomaa marka magaalada muqdisho hadda waxaan kaaga wadaaba magaalada muqdisho ilaa gumaystihii talyaaniga ayaa soomaali degena sooma laakiin dad baa iska lahaa baarlamaankaagu guddoomiye adoo raalia baarlamaankaagu mise xubnoodu ka koobaya baarlamaanka banaadirland
baarlamaanka banaadirland ee beeshaan ku abtirsata banaadirland waa soddon iyo lix xubnood wasiiradiinina waa meeqa ma lagu magacaabo wasiirada mise madaxweynaha baarlamaanku ma ilaa hadda dhisan
ilaa iyo hadda waxaa dhisan waa xildhibaanadii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka goorbaa lasoo door xukuumadda dowladda goorbaa lasoo dooranaya banaadirland waxaa lasoo dooranayaa maadaama hadda ay jirto doorasho ramadaanka iyo wadici iyo lagu jiray hadda waa laga baxay marka insha allah waxaa lasoo dooran doonaa bishaan dhamaadkeeda sida nagu maqaala baarlamaankiina waxay u badan yihiin dad dhalinyaro intooda badan aqoon-yahana sida madaxweynaha iyo adigoo kamidaba marwo nadiif cali faarax ma u malaynaysaa mar haddaad aqoon aad ku aftirsanaysaan deegaanka muqdisho aad kasoo jeedaan inaad walaalihiina kale ee banaadir state aada la hadli kartaan oo wada hadal idin dhex mari karo ma idinla tahay xilligan inaad geli kartaan mise waxaad leedihiin bal horta dawladda cusub ee dambaa lasoo dhisa kabacdian wada hadal bilaabaynaa sidee baa maxaa idin qorshaysan
annaga hadda ayayma nala soo xiriirin qeybo kamid ah walaalaha banaadiriga ah oo wada horteenna u taagnaa haddana way nala soo xiriireen qeybo kaleento wayn way way diyaar bay u yihiin in aan annaga iyo ayagii sida caadowga uu ahaan jiray ama deegaankii dadkii soo dhaweyn jiray oon weligeenba u gogol xaari jirna soomaali weyn haddana aan soomaali weyn laga maarmin ilaa far keliya fool ma dhaqdo ayaan mar walbaba diyaar waxaan u nahay walaalo kale xataa oo dowlad goboleedyada waa la hadalnay ee soomaaliyeed si aan micnihii u wada muuqano dal federaala system ah isteediye ah aad baana diyaar ugu nahay walaal walba soomaaliyeed inaan la wada hadalno oon diyaar u nahay maamulkaana waa maamul ku salaysan nabad iyo cadaalad
mar haddaad ka dhawaajisay nabad iyo cadaalad wada hadal mala gelaysaan beelaha kale ee deegaanka degan sida carabka roobka ugu dhaftay sida beeshan la yidhahdo banaadiriga ama reer xamarka dadku yaqaanaan oo inta badan dadka soomaalida aad moodo inay cadaalad la cadaalad darra ku sameeyaan oo xaqooda xaqooda la duudsiiyey inta badan ma la wada hadlaysaan haddaa cadaalad darra tusanaysaan ha waa la wada hadlaynaa waa la wada hadlaynaa waa isku qasbannahaba
maxaa marka hadda intii dawladdiinu jirtay maamulkan yar hadda dhaksaha muddo yar baan umalaynaya hadalka saan udhigayo ayuu maamulkiinana jiray maxaad qabateena idin yaalla ama ad soo qabateen ama ad qabanaysaan hadeer waxaan qabanaynaa marka ugu horeysa dhanka arrimaha bulshada waad og tahay caasimada dalka hooyo waa meel aada iyo aada ummadda soomaaliyeedna ay u wada degan tahay hase ahaatee dadka deegaanada deegaanada banaadirland ku abtirsada maadaama wadanku uu yahay wadan shan iyo labaatan sano soo burbursanaa wax walbana aysan gaari karin ama dhankii waxbarashada ama dhankii arrimaha bulshada caafimaadkii in aan waxyaabo yaryar aan ka horumar aan ka ka samayno sida bulshadii waxbarashadii caafimaadkii si ummadii ay u dareento in ay maamul banaadirland la yiraahdo inuu shacabku leeyahay si ay u dareemaan
ilaa hadda guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho wax xidhiidha midga dhex mareen ilan shaqadii idinku aad qaban lahaydeen bay hadda gacanta ku haystaan xidhiir midin dhex maray weli maadaama annaga annagii aan ilaa iyo hadda aan maamulkeenan banaadirland uu diyaar u yahay in cid walba oo soomaaliyeed ee wadahadal nala furanaysa aan diyaar u nahay marka cid walba ee nala soo xiriirto cid aan diidayna male wadahadalna wuu imaanaa hase ahaatee waa in qof walba xadkiisa loo ogolaado ilan si loo helo cadaalad cadaalad darada wadankeena uu ku burburay ayaan hadda waxaan rabnaa maadaama la qaatay federalism iyo cid walbaba inay deegaankeeda ay maamul u samaysato waa wax habboon oo lagu wada qancaayo soomaaliya oo idilna ay ku qanacday in banaadirland ay diyaar u tahay dowladda federaalka wadahadal gobol guddoomiyaha gobolka banaadir wadahadal hase ahaatee ku salaysan in maamulkeena uu yahay maamul la yiraahdo banaadirland ilaa anigu qaybta aan maamulka u samaysanayo waa dhulka aan leeyahay aniga ee banaadirland ee qaybtayda ah goormaa marka haddii aad leedahay dhulka aanu qabiil ahaan deegaan ahaan kasoo jeedna aanu maamul samaysanayna macnaheedu waxa weye marka inaydan banaadir oo dhan wada xukumayso maaha oo banaadir qaybta mid a xukumaysaan may annaga dad inaan caburano ma rabno banaadiriga ma dhihi karo waa ku xukumaa qaybta kale beesha kale walaalaheena dhulka naloo kala baray ma aan dhahay waa ku xukumaa ma dhihi kari because wadanku waa federalism iyo cid walbaba xaafadeeda marka beesha ku abtirsata banaadirland waxay diyaar u tahay in walaalaheena banaadirland banaadir banaadirigana haddee noo yimaadaan aan wadahadal la furno guddoomiyaha gobolka banaadir hadduu noo yimaado maayarka gobarnatoorahana aan wadahadal la furno hase ahaatee dalku waa federaal layskuma xadgudbaayo cid Guddoomiye- waa inay qaybteeda ay
guddoomiye soo looma arkayo marka in maamulkiinani uu wado arrimo loo aran karo waa fadqalanlo sida magaalada gaalkacyo oo kale laba maamul ka taliyaan magaalada ceergaaba oo kale oo saddex maamul ka taliyaan soo saas kaleba ma dhacayso marka in xamarna qaybtiina aada la godaan oo maamul kale aad samaystaan mar haddaydan magaalada oo dhan u wada samayn karin maamul guud hadda cadaalad darada waxaa keenaya hadda maamulka somaliland waad aragtay waa dhulka ingiriiska waqooyi iyo koonfur oo u kala jaray hase ahaatee dhulkaas ingiriiska uu gumaysanayay waxaa kamid ah kaatumo maakir awdal marka caburiska dadka cadaalad daro lagu sameynayo waa taasoo kale ma garatay marka waxaan kaaga wadaa gobolka banaadir anagu shacabka banaadirland baan nahay walaalaheena kale ama beesha kale ee aan wada degnana way og yihiin oo ayaguba habbi way ku yihiin haddaan anagu wax samaysanayno ilan dadku waxaa la rabaa in ay axdi kala maraan oo ay wax kala qortaan ma ahan in maanta maamulka qaatumo ay qasbi kar- qasbi karaan somaliland magacu waa la dhihi jiray laakiin dadku waa kala deegaan marka anna ma irin ma lay dhihi karo dad baad calqadadeynaya ma aniga qof bini aadana ee maamulkaygan banaadirland aan ku dhibaayo ma uu jiro waa maamul nabadeed hase ahaatee wadahadalku wuxuu noqonayaa in qof walba lagu ixtiraamo meesha uu dego ilaa wadanku waa federaal federaal markii la yidhaahdana qof walba waa inuu tuuladiisa ka taliyo oo aan lagaaga talin dhibka ka taagan maanta waad ujeedaa somaliland haddii cid walba loo madax baneeyo xaafadiisa dhibaata ma ay imaanayso marka shacabka banaadirland waxaan diyaar u nahay nabad wadahadal cid walba deegaankaas naloo kala qeybiyo walaalaheen iyo banaadirigaba waa dad nabadeed anaguna nabadaan diyaar u nahay weligeen iyo allaheena soomaali weyn waxay nagu taqaanaa nabad haddaan nahay beesha banaadirland guddoomiye mar haddii aad guddoomiye mar haddii aad ku dhawaaqdeen inaad maamul gaara tihiin oo ka madax bannaan sida maamul goboleedyada kale oo dhan madax bannaan waxaa jirta awood dhaqaale in dhaqaale la-aan aan cidina waxba dhaqaajin karin magaalada muqdisho dhaqaale aada fara badan oo malaayiin dollar kor dhaafay baa bishii kusoo xarooda sida dekeda magaalada muqdisho oo kale airportka magaalada muqdisho oo kale labada magaalo ee u dhow dhow balcad iyo afgooyo beeraha ka yimaado oo mag- casuurta lagu qaaday magaalada muqdisho mar haddii intiiba aynaan gacanta ku hayn soomaha wixiinu dig iyo dam inunbaad iska laablakac inaad tihiin soo maaha
maya wax walba qalin iyo xaansho baa socota adduunkuna united nation iyo midooda yurub baa jooga qabaa'il walba ama beel walba ama maamul walba oo soomaaliyeed xaqiisa ayuu leeyahay xaqiisa ayaana la siinayaa cid xaq daro lagu hay karana ma jiro waxaa la- ummadda soomaaliyeed labaatan iyo shan sano ayay isdhishay oo lagu kala tegay qabiil haddana waxaa la isugu yimi waa federalism iyo nin walba in uu tuuladiisa iyo maamulkiisa uu wax u qabsado annagu nabad baan rabnaa maamulkeenaas banaadirland ayaa wax u qabsanaynaa cid aan dulminaynana ma lahan hase ahaatee annaga yaana la dulminin sida aan wax ku heli lahayna xaqi aan lahayn annagii banaankaas ayaan soo dhigaynaa xaqiinana wax la weyn kara ma ahan banaadirland baana la yidhaahdaa cidna dulmi mayno nabad baan rabnaa laakiin waa u baahannahay xaqi aan anagu ku lahayn deegaankeena ama xuquuqda aan ku lahayn banaadirland walaalaha kaloo nagala dhexeeya diyaar baan u nahay xaqeynana inaan helno sababtoo ah meeshan waxaa jira dadki adduunka soomaaliya ku guda jira haddaba dad baa soomaali ku kala ku kala jira oo Marwa wada Nadiifo.
fiirinaya-
marwar nadiifo een, dega een, maamulkiinan hadda cusub ee, hana qaadaya hadda ayaad een, tabantaabinaysaan ee, soo koraya insha allah ee, ilaahay idinla garab galo Een, yaa laga soo dooran karaa qabiilkee laga soo ma qabiil gaaraa laga soo to- dooran karaya oo hal midab iyo hal magac leh ma dadka deegaanka ku dhashay da- oo deegaano kale kasoo jeeda laakiin dhalasho ahaan magaalada muqdisho iyo qaybihiina ku dhashay baad laga dooran karaa qaabkee waad soo xolan kartaan haddii loo baahdo baad mustaqbalka dambe inaad baarlamaan dambe oo cusub soo xolotaan ama madaxweyne cusub oo dambe qaabkee waxulaysaan ma reer hebel baa ku xulaysaan
anagu waxa waaye maanta anigu banaadirland baan u dhashay anoo u dhashay maanta intaan tago een, maxay ahayd waa for example aan kaaga wadaa intaan baxoon bay dhabo tago ma aan oran kari aniga hala ii doorto ama aan xildhibaan ka noqdo cid walba waxay xildhibaan ka noqon kartaa meesha uu ku dhashay way jirtaa qof dadka in ixtiraam tixgelin la siiyo way jirtaa meeshaan hadda banaadiriga ay leeyihiin waxaa ku dhashay dad ani iga mid ah banaadiriga xaafadooda waa taqaanaa oo waa waa xamarweyne iyo shingaani iyo waa taqaanaa kolley waa for example dad annaga naga mid a beesheenna ayaa ku dhashay hase ahaatee ma aan sheegano ilaa hadday degan yihiin ma garatay haddana ma aan sheegan karno sababtoo qofka markaad u tagtay oo adiga dhulkiisa aad ugu tagtay ma aan dhihi karin waa ku dhashay waana qaadanaya ma aad dhihi kartid waa inaa asaga ku ixtiraamto oo aad ku respecto garayso ilaa asagaa ugu timi meesha ma fahantay marka marwo haye saca
een, marka aniga ahaan markaan kuleeyahay banaadirland shacabka iskale shacab soomaaliyeed oo garowe kasoo jeedo oo kismaayo kasoo jeedo baydhabo kasoo jeedo gaalkacyo kasoo jeedo ayaa ku dhashay oo kasoo jeeda dhuusamareeb marka Had- ma aan dhihi karno dadkii waa in qof walba maamul buu samaysta dalki Marka haddii aniga- marwo marwo haddii dowladda federaalka ay idin dhegeysan weydo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ay idin dhegeysan waayaan qeybaha kala duwan ee dowladda federaalka idin dhegeysan weydo egada idin dhegeysan weydo africa union idin dhegeysan weydo niman kale loogu yeero beesha caalamku idin dhegeysan waayaan maxaa idin talaa
een, aniga waxaan ku faraxsanahay maanta arrinta aad ka dhawaajinayso cid aan idin dhege- idin dhegeysan weyso idin dhegeysan weyso horta maba socotaba waad og tahay maanta bakool sare waxaa ka tagtay laba maalin ka hor united nationki igad wasiirka boostada isgaarsiinta ee dowladda federaalka ah wasiirka hore ee maaliyadda xildhibaano dad fara badan oo shacab ah qayb walba ee soomaaliyeed ee cadaalad darra tirsanaysa maamul walba waa in loo tago oo loola fariisto maamulkaas in inta la qabto oo la caburiyo meel laguma dari karo somaliland shan iyo labaatan sano ee dowladnimo raadinaysay maxaa loo caburin waaye loo dhihi waaye dowladda federaalka hoostaga lama dhihi karo marka xaqiiqada loo hadlayo somalilandna dad fara badan oo shan beelood a wada degtaa shanti booleed oo wada dega qaybna waxay aaminsan yihiin calanka buluuga qaybna waxay aaminsan yihiin calanka somaliland haddana way kala baxeen ma fahantay marka cid la caburin karo united nationka midowda yurub waxayba u taagan yihiin inay soomaaliya caawiyaan soomaaliya cid walba oo caawinaysana waxay u taagan tahay ba- maamul walba oo nabadeyn samaysta inay caawiyaan ay dhaqaalo siiyaan ilaa dalkayna hooyo dhaqaale ayaa la geliyaa marka waa u baahannahay carruurta daawada u baahan hooyada dhaktarka u baahan cilmi geerkaya waxbarashada u baahan jidadka la dhisaayo waxbarashada la hirgelinaayo mashruucyada la hirgelinaayo waa loo baahan yahay waa lagu caawinaa beesha caalamku waxay diyaar u tahay inay ummadda soomaaliyeed ay kala joojiso dagaaladii iyo dhiiggii sokeeyo dhacayay in cid walba la qanciyo maamul walba oo isnabadeeya oo dad aan dulminaynin waa in la habeeyo oo la- Jamil Nadiifo. adoo aada umahadsan guddoomiye nadiif oo waktigiina aada inoo saaran yahay waktigii yar aynu haysano daqiiqada ka yar Een, xageeba hadda fadhiidiina ah xageeba madaxweynahaagu fadhiistaa guddoomiyaha baarlamaanka adigoo ah hadda aad aan maqlayay inaad safar ku tahay muqdisho u socotid xageebaa degma idiina xageeba xafiis idiina idinka annaga ilan waxaa guddoomiye gobol baa ka jira dowlad Ah.
federaalaa degan xagee idiin degaana
annaga hadda waxaa deegaan noo ah degmada wardhiigley xaafada xarar yaalle ayaa xafiiskii aan ka fur ka furnay oo la diyaariyey degmada wardhiigley waa taqaanaa si fiican
marka goormaad aad u baxaysaa insha allah sida ugu dhaqsaha badan madaxweynaha baxaya madaxweyne ku-xigeenka baxaya anigaa tegaya xildhibaanada qaar jaa wayba jiraanba xaggay joogaan marka ilaahay idankii sida ugu dhaqsaha badan annaga wixii aan intaan jirnaba waa wax laba wiig ka yar ma fahamtay?
marwa nadiif oo waxaan ku siinayaa labaatan second adigoo ka faa'iidaysanaya oo la hadlaya dhegeystayaasha sharafta leh ee waktigooda qaaliga ayna siiyey inay naga dhegeystaan madasha lixdan iyo dadka kaa dhegeysan doona haddii eebaha waddi loo ogolaado magaalada muqdisho iyo deegaanada adigo aad kasoo jeedid maxaad kula talin lahayd maxaad usoo jeedinaysaa waxaan kusiinayaa soddon second
aada umahadsan tahay waxaan halkaan hambalyo iyo bogaadin aan uga dirayaa dhammaan maamulka banaadirland waxaan leeyahay shacabka ku abtirsada banaadirland guul iyo gobodnimo ayaan leeyahay dowladiina banaadirland in aad mar walbaba taageero hiil iyo hool ah ti hiil iyo hoo ah aada ugu taaganaataan mar walbaba uuna maamulkeenun uu yahay maamul ku salaysan nabad iyo cadaalad waa inta annaga aan ka dhibanahay cadaalad darre ayaadna haysa waxaana leeyahay dowladda federaalka ah in ay maamulkeenaan aqoonsato waa maamul nabadeed ayagana ka fududeynaya culayska saaran sababtoo ah markay dowladda federaalka ayna taageerto oo madaxweynaha ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka inayna taageeraan annaguna aan weligeenba waxaan u taagnayn soomaalinimo iyo dowlad wanaag iyo inaan dowladayna taageerno waana nagula yaqaanaa dad wadanayaan nahay oo qaran ah inayna taageeraan madaxweynahayga cabdirasaaq maxamed kabayare maamulka banaadirland madaxweynihiisa aad baan u salaamayaa madaxweyne ku-xigeenkayga cumar sabriye aad baan u wada salaamayaa xildhibaanada sharafta leh ee maamulka banaadirlandna waa salaamayaa sidoo kale shacabka madasha sigistiga oo aad iyo aad aad iyo aad aan caawa ay aan ugu faraxsanahay in aan hadalkayga ay maqlaan anna aan maqli doono insha allah aad baan walaalkay kugu mahad celinayaa adigana waa hagaag daawa dhegaystayaal barnaamijkan wuxuu si toosa idinka imanayaa qolka ama madasha lixdan oo inta badan siyaasada soomaalida lagu falanqeeyo ama lagu lafaguraba waraysigaasina waxaanu la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka banaadirland marwo nadiifo cali faarax oo loo yaqaano xalimo qaran aad baan ku salaamaya barnaamijkan oo dib waxaan ugu wareejinayaa oo mar labaad jecla inaan salaamo ilmaan hadal kuma jireen sidaan soodi guddoomiyaha iyo dhammaanba dhalinyarada kale iyaguna waktigooda qaaliga u horaa madasha lixdan anigoo cabdiyaar cabdiye waxaan iskaga tegayaa sidai caadadu ahayd baa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
banaadir banaadir laan banaadir isteed iyo bulshada xamar iyo banaadir banaadir laan banaadir isteed iyo bulshada xamar iyo bilowgan habo waa bishaariyo waa bishaariyo bil bilowgan habo waa bishariyo waa bishariyo bilqeyr iyo samo waa baxnaan iyo badbaadiyo guul waa bisayliyo bulshoy horumaran canbogaadinaysafiya biilan iyo buddigeedii loogu boogay dhaha iyo buddigeedii loogu boogay dhaha waa baxnaan iyo badbaadiyo guul waa bisaliyo bulshoy